kulamo gaargaar ah oo looga arrinsanayo magacaabista golaha wasiirada ee maamulka hirshabeelle oo khilaaf ka dhex abuurtay madaxda ugu sarraysay maamulka hirshabeelle iyo isku soo dhoweynta mas-uuliyiinta maamulka hirshabeelle ee isku khilaafay magacaabista golaha wasiirada ayaa xalay waxay ka dhaceen magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle madaxweynaha maamulka hirshabeelle uu ka soo laabtay magaalada baydhabo uu kaga qayb galay munaasabad lagu maamuusayay saddex sano guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay maamulka koonfur galbeed ayaa shalay marka uu gaaray magaaladaas xalay waxa uu bilaabay inuu u yeero xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka hirshabeelle kuwaas uu kala hadlayay nooca ay noqonayaan xubnaha cusub ee golaha wasiirada ee la doonayo inuu soo magacaabo iyo in qayb ka mid ah xubnaha golaha wasiirada ee hadda jira lagu soo daro golaha wasiirada ee dhowaan uu magacaabayo sidoo kale waxaa magaalada jowhar ee xarunta hirshabeelle xalay ka dhacay kulamo uu garawadeen ka ahaa guddoomiyaha baarlamaanka maamulka hirshabeelle cismaan barre maxamed taasi oo lagu doonayo in la isugu keeno madaxweynaha maamulka hirshabeelle iyo ku-xigeenkiisa oo la sheegay inay isku maandhaafeen hanaanka loo soo dhisayo golaha wasiirada cusub ee maamulkaasi khilaafka ayaa la sheegay inuu yimid markii madaxweyne maxamed cabdi waare uu sheegay inuu u madax bannaan yahay dhismaha golaha wasiirada islamarkaana uu u soo bandhigay madaxweyne ku-xigeenka maamulkaas cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe shax ay u badan yihiin dhallinyaro qurbajoog ah oo ka mid noqonaya golaha wasiirada cusub maamulka hirshabeelle waxaana madaxweyne ku-xigeenka markii uu ka biyo diida ay keentay in madaxweynaha hirshabeelle uu taageero uga doono shaxdaasi uu soo bandhigay gobolka hiiraan guddoomiyaha baarlamaanka maamulka hirshabeelle ayaa la sheegayaa in uu hadda wado waawaan la isugu soo dhoweynayo labada dhinac inkastoo la sheegayo in kulamo labada dhinac uu xalay la qaatay ay waxoogaa isku abkarteen in la xaliyo khilaafka u dhexeeya labada dhinac sidoo kalena hal go-aan laga qaato nooca ay noqonayaan golaha wasiirada cusub ee maamulka hirshabeelle madaxweyne maxamed cabdi waare ayaa markii la caleemo saaray ilaa hadda waxaa looga fadhiyaa magacaabista golaha wasiirada cusub ee maamulkaasi waxaana weli hadda shaqeynaya golaha wasiirada ee hore uu u magacaabay madaxweynihii hore ee maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi cosoble inkastoo aan si dhaba loo ogeyn haddana xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka hirshabeelle oo aan la xiriirnay ayaa waxay inoo xaqiijiyeen in ay suuragal tahay in wax kabedel uu ku sameeyo madaxweyne waare hanaanka markii hore uu ku doonayay inuu kusoo dhiso golaha wasiirada cusub ee maamulka hirshabeelle waxaana la filayaa sida xildhibaanada qaar ay sheegayaan in ay ka mid noqdaan xubno ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle sidoo kale waxaa la filayaa in shaxda cusub ee golaha wasiirada hirshabeelle in ay ka soo dhex muuqdaan xubno hadda haya xilal wasiir sidoo kale waxaa la rajeynayaa in xubnahaasi ay ka mid noqdaan siyaasiyiin si weyn looga yaqaano deegaanada hirshabeelle qaarkoodna soo noqday xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda dhexe ee soomaaliya